xarumaha barakacayaasha ee magaalada beledweyne waxaa ka jira xaalado adag oo dhanka nolosha ah islamarkaana ay wajahayaan qoysaska halkaasi deegaansada waxayna ka cabsi qabaan dhibicda biyaha roobka maadaama aysan haysanin guryo si wanaagsan kaga difaaca iskudubaha gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka ee gobolka hiiraan xaawo axmed maxamed ayaa sheegtay in ay wado dadaalo loogu gurmanayo dadka danyarta ah ee ku jira xaryaha barakacyaasha ee magaalada beledweyne
beledweyne waxaa ku taalo iyo afar kaama ku taalo ay degan yihiin dadkaas waana lix iyo toban kun iyo weliba dadka ku nool meeshaas markii laga reebo kuwa beerihii ay kasoo ayaxe uu kasoo dhameeyey ama xoolihii ay kasoo dhammaadeen ama dagaalada kasoo qaxo dibkii marka laga reeba intii hore intii ayadoo isku kaashatay dadka waxay ku noolaayeen xoogood ku noolay ahaayeen dadka waa kala baxaan qaar waxaan xoogood ku nool dadkii ama beerihii kasoo dhammaadeen ama xoolihii ay kasoo dhammaadeen oo magaalada soo galay waxay ku noolaayeen xoogooda hadday guryo dhisaan iyo haddii ay wax qaadaan iyo hadday wax xamaalaan intaba soon haddii la gaaray waa joogsadeen wax shaqa oo magaalada ka socota ma jirto hay-ad wax siiso oo sidii hay-ada waxu bixi jireen waagi hore hay-adihii gaabay inta badan wada galeen marka hal iyo laba laga reebo marka dhibaatooyinka waa iska badan yihiin daruufaha ugu daran ee haysta dadka waxay haystaan horta waa dadka barakacayaasha dadka waa kale yihiin dadkan kale dadkoodii ku kor nool yihiin laakiin dadka barakacayaasha dad ay ku noolaadaanna ma laha waxay ku nool yihiin waab waxaa ku dhacaya qabowgii waxaa ku dhacaya qoraxdii biyo ma haystaan qaarkood masqulo ma haystaan sidii biibaxada masqulaha ugu dumisay wax ilaahay abuurtay oo nololay haystaan ma jirto cuntaysan haysanin wax daryeela ay haystaan ma jirto walahi noloshooda aaday u hooseysaa syria because qofka af soomaali ku hadlayo wuxuu ku dagaa uu ku kor noolaana qof af soomaali ku hadlayo kale laakiin qof af soomaali aanu ku hadlaynin oo ehel intaysan uga soo horeynin oo masaajidada darbiyadooda jiifo oo daryeel aan haysanin oo inta lambarkiisa baakad looga dhigo saas u taagayo inta badan dhibaatooyin xoogan ayaa soo wajaha dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana hadda jira qorshe dadkaasi loogu gurmanayo iyadoo loo diyaariyey raashiin iyo bacyaha roobka la iskaga difaaco